guddigii wanaag farowkii humaan reebowka ee gobolka saraar iyo xarunta gobolka saraar kulan waykilinganka qowadi haweenka ka dhagan magaalada aynaba kulankii waliba ku qeyb galay madaga guddiga guddoomiyaha degmada aynabo iyo qeybaha sheelduunga haweenka ka dhagan magaalada welibuuse kulanka muxaadarada ee ka saabsana ay mudnaanta heshoodka iyo xijaabkuusa in leeyiye haweenka iyo xaqdhuusi leey deriska guddoomiyaha guddiga wanaag farowkii humaan reebowka gobolka saraar sheekh abdi wadaad iyo sidoo kale sheekh maxamuud maxamed oo kumida guddigana ku hadali ka koobaad waa inaad ilaahay ka xishooto rasuulka nin baa u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ii dardaaran markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi uusiika waxaan kuu dardaarmayaa an tastaxyii min allaahi casa wajal inaad ilaahay uga xishooto kamaa tastaxyii min arajuli saalixi min qowmik sida aad uga xishooto ninka gubka ah ee aad tolka tihiin nin guba oo wanaagsan oo aad tol tihiin sida aad u qadariso oo aad uga xishooto ilaahay saa uga xishoo ta labaad waa inaad dadka ka xishooto xishoodka dadka laga xishoonaya waa laba qaab afkaaga iyo adinkaaga dadka waxaad ka xishootaa oo aad uga xishootaa dadka wax dhibaya inaad ku tidhaahdo inaad caydo inaad canaanato canaanad xaqu lahayn inaad xamato inaad aflagaadayso inaad durto inaad dacaydayso rasuulku wuxuu yidhi camalka iyo xumaanta oo lala jahro waxaa ka mida qofka ninku ama qofku inuu habeenkii sameeyo shaqo iyo camal aan wacnayn dabeedna ilaahay baa asturay cidina ma oga dabeedna subaxii buu waa bariisanayaa iyadoo habeenkii ilaahay asturay markaasuu wuxuu ka odhanayaa cidda uu arko hebelow ma ogtahay xalay waxaan sameeyey waxaa iyo waxaasaan sameeyey rasuulku wuxuu ihi qofkaasi waxa uu bariyey isagoo asturan markuu waa bariistayna asturkii ilaahay isagaa iska fayday bal waxaad hadda u egtay xadiidka waaqacaynu ku noolnahay hooyooyinku inay soo baxaan iyagoo shalmada yariirsita iyo waxaad cimaamada moodo oo aan xijaabkii sidan oo aan judkoodii asturin qofkaasi waa xayadaystii innaguna inaynu la shaqayno aad iyo aad bay muhiim ugu tahay inaynu la shaqayno aad bay muhiim waayo waadanaheennii muxaadarada aynu soo qabanqaabinay ee aanu ugu talagelnay annagoo ah lajnada amru bimacruuf wanahay canilmunkar inaannu khaasatan dumarka aanu galabta oo jimcaha halkaas aanu ugu qabanno maadaama ay muhim yihiin oo ay yihiin lafdhabartii ummadda ay yihiin ilaahay nagu anfaco allah inagu anfaco allah inagu anfaco diiwaanada iyo wacdigaa muxaadarada halkaa qayimka inoogu qabatay sidoo kale guddoomiyaha degmada aynabo maxamed yandinishay bogaaday kulanka waygelinta ee uusa qabanqaabay guddigii wanaag farowka iyo humaan reebowka gobolka saraar marka dadka islaamka ahi runtii mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo mar walba waxaan kuhi sidan oo kale si bila ah si bila ah insha allahu tacaala ayaan culimmada uga codsanaynaa in ama markay dee jaanis helaan in howlkani uu furan yahay oo mar walba runtii dee kelmaddaasi maanta afarta jiho ee caynaba ayaynu ka nimid xaafad aan cidi ka joogina ma jirto waxa weeyaan tii uun baynu la noqonaynaa marka markaynu joogtayno wanaagga iyo khayrka xaafadihii aynu kula noqonno ku dabaqno caruurteenii xaafadihii iyo ehelkii waxa weeyaan magaaladeenna muddo yar oo fudud oo dhow waxa weeyaan way isbedelaysaa xagga diinta isu bedelaysaa waxa weeyaan xagga akhlaaqiyaadkii xaafadda iyo hooyooyinkii bay isu bedelaysaa xagga hablihii iyo meel walba wayska waayo warshada gurigu dee waa hooyada hooyadu hadday isbedesho inanta walaashay hadday isbedesho eedadu hadday isbedesho qofta dumar yani guriga joogta hadday isbedesho waxa weeyaan iyada ayaa furaha guriga guriga haysa marka waxa weeyaan culimada aad baynu uga mahad celinaynaa